laakiin waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in aragtida puntland ay ku wajahaan doorashooyinka inay tahay arin dastuuriya inay tahay in dadka reer soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka waajibaadku ay ka saaran yahay ee ah dowladda dhexe ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay u diyaargaroobaan isagana yimaadaan sidii ay ku dhici lahayd doorashadaas dalka ay uga dhici lahayd sababtoo doorashadaas oo si laga fursan karo dib ugu dhacda ama marmarsiyo laga dhigta xaalado laga maarmi karo waxay keeni kadhaa khilaaf fogaada oo dalka kala dhex gala waxaa loo baahanya marka madaxda dalku inay ayadoo aynu gelinayno juhdiga ama ha noqoto dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ama ha noqoto dowladda dhexe ayadoo xanuunkan iyo xaaladiisa iyo kahortagiisa lala tacaalayo ayadoo waajibiyadii kale ina saaraa oo ay ka mid tahay in la sugo amniga dalka la qabanayo ayadoo ay tahay wax alla wixii kale hawl dalka ka yaallay in la fulinayo haddana in loo diyaargaroobo dalka inay ka dhacdo doorasho xilligeedii si looga hortago inuu dalku galo xaalad constitutional crisisa ama maxaa la yidhaahdaa xasilooni darro ka timaada iyo isqabsi siyaasadeed oo ka yimaada in si aan loo dhammayn looga faa'iidaysto xaaladaha dal ku soo siyaaday arrinta doorashada ay tahay dalka inay ka qabsoonto waxaanan u arkaa inay tahay in iyadoo dadaalkaas la wado dhinaca kalena laga shaqeeyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho haddii ay timaado ilaahay naguma keeno xaalad faraha ay ka baxdo xaaladda dalku wixii imaanaya ee go'aanaa waa inay noqdaan wax loo dhan yahay oo soomaaliya oo dhan si isla ogola ay u qaadato laakiin hadday timaado xaalado ay isku dayaan madaxda dowladda federaalka ah inay ayagu ka faa'iidaystaan duruufaha dalka ka soo siyaadaya ama ku soo baxaya weliba xanuunkani uu ka mid yahay